baaqa maanta aan soo saarnay waxa qaladhaanteena ay ku wajahan tahay xilligii guga ahaa ee maxaa la yidhahda ii sheego oo raxmaddii alle oo baaqatay oo aanan helin dhanka xeebaha sida hadda raskamboni manaarani buurgaabo kudhaa ramadhowa juula jawaay istanbul ilaa iyo xeebaha aanan weli aysan wax rooba aysan helin halkaasoo ay maxaa la yidhahda ka socoto biyo dhaamin aan ka wadnay muddo afar biloodah dadkii oo maxaa la yidhahda ii sheego xaaladeeda inagu sii adkaatay ka dowlad ahaan iyo ka maamul ahaanba annagu aan maxaa la yidhahda marka hore isku tashanay oo biyo dhaaminta aan wadnay waxa baaqa aan usoo jeedinaynana waxaa weeye in ay hay-adaha samafalka ee maxaa la yidhahda ii sheeg sida hadda hay-adda unisef w f b iyo hay-adaha kaleeta maxalliga ah in ay maxaa la yidhahda naga soo wax nagala qabtaan xaaladaas biyo la-aanta ka jirta ee maxaa la yidhahda deegaanada aan soo sheegay iyo dhammaan guud ahaanba wixii baahiyihii xaalad ahaan ay abuurtay sida hadda caafimaadka oo kaleeto shuban biyood baa ka jira waxaa ka jira muxuu ahaa sheeg jadeeca ka jirta waxaa ka jira muxuu ahaayo hadduu alla idmo xanuunno aan hadda garan weynay oo xataa xoolihii ay ku dhaceen sida hadda geela ariga oo ayagana xanuunadooda la garan waayey marka waxa baaqaasi nuugu kalifay inaan maanta aan soo jeedino waxaa weeye baahidana ay keentay biyola-aanta jirto xaaladeeda gudoomiye ku-xigeenkii maamulka badhaadhe oo jasiiraduhu ay ku jiraan ayaa tahay wax badanna meeshaas gudoomiye waad ka ahayd iraada gudoomiye ku-xigeen waad ahayd dadka deegaanka biyola-aan bay ka cabanayaan muddo dheer sidaad sheegtay maamulkiinu haddii aanu wax ka qaban karin biyola-aanta iyo dhibaatooyinka haysta dadka deegaanka soo ma wanaagsan inaad wareejisaan xilka waa taa xilku waxaa weeye wareejinteedu dowladda ka go'da annagu ma aha nidaamka iyo howlaha jirana waa howlo rabaaniya ah dhulku ma lahan meel biyo fariisida ama meel biyo qabad ah hadda waxqabadkeenna annagu wax waa qabanay laakiin haddee ma awooddeenna ma inta ay kabasitiga la eg tahay unbaa wax ku qaban karnaa waxaan u dhisnay baraagado sida hadda kamboni buurgaabo kudhaa madhowo juula jawaay istanbul warfenle intaa waxaan ka dhisnay baraagado oo macnaha biyaha in loogu shubo dadka baraagadahaas marka de biyihii ma hayno meel biyo toos looga soo qaadan karo dhulkii biyaha macnaha laga keeni lahaa ama laga doonan lahaa dadka ama xoolaha ay aadi lahaayeen waa dhulka hadeertaan uu maxaa la yidhahda ii sheego qolyihii kale ay joogaan marka waxaa biyo noogu filan wakhtiga ceelasha biyaha aan qodnay dhanaan waay ma aha biyo macnaha maanta oo la heli kara ma ahayn laakiin warshad biyo ayaa waxay ku taallaa hadda maalan kudhaa oo kale taasaa waxa ay sabalaygarayn kartaa meelaha ka fogfogoo dhan sida hadda jasiiradaha aan kuu sheegay oo kale madhawo iyo juula iyo jawaay iyo dhulkaasoo dhan meeshaasaa looga gadaan annagana dee dhaqaalo aan hadda aan biyaha ugu dhaaminana saaca ma jiraan dadkiina wax dhaqaale ma haystaan sababtoo ah wakhtiga wacyiga jiro ayaa ah muddo laba sano ah waxa dadka dhaqaalo darrada abuurkooda uu ahaa coronaviruska gudoomiye qiimaha marka biyaha ka waran fuustadii imsaa la siiyaa ama jirgaanka oo kale jirgaanka biyaha ah hadda wuxuu marayaa xilli hal dollar iyo samtin ah hal dollar iyo bar ilaa iyo adigu wax laba dollar oo qadar dhiman waaye marka aan maalan ka soo qaadno kudhaa oo ramadhawo la geenaayo wuxuu ku tegayaa soddon iyo dhowr kun oo shilin weeye oo shilin soomaaliya waxaa weeye soddon iyo siddeed kun camal buu ku tegayaa sababtoo ah bad buu marayaa gaadiid baa la saarayaa dadkiibaa maxaa la yidhaha ii sheeg aan ugu geenaynaa marka waa meel aad macnaha caqabadeeda iyo dhibkeeda macnaha iska taagan tahay hay-adaha samafalka ah iyo maamulka maxaa la yidhahdaa ii sheegoo dawliga ah intaba waxaan ka codsanaynaa inay bulshadaasayto gargaar ay la soo gaaraan fuusadii ka war marka fuursada biyaha ilaa iyo toddoba dollar siddeed dollar ku dhowaad ay macnaha gaaraysaa meelaha haddaad ka hadlaysa waxaa u badan jasiiradaha gobolka jubbada hoose waaye dhibaatooyinkanna way ka jiraan xagee ku dambeeya qorshihii ahaa in raskamboni mashiino ama qalab la geeyo biyaha macaaneeya xagee ku dambeeya qorshahaas waad wadeen muddo dheer bismillaahi waxaa weeye waa sax weeye hadda meesha la yidhaahdo madhowa oo kaleeto hay-adda fow waxa ay keentay warshad biyo ah oo adigu ilaa iyo soddon fuusto maalintii soo saari karta ama macnaha labadii jeerba lixdan fuusto soo saari karta labada xilli ilaa iyo hadeertaan warshadii meeshay taallaa ma haysano qalabkii macnaha dadkii injineerinka ahaa ee xirxir lahaabaan waxaan ka sugaynay muddo sanad ku dhowaada waxaan ka sugaynay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda oo barnaamijkaasi markii hore naga caawisay oo oo nidaamkeeda la timaaday iyadiina hadeertaan waxay wax ka sugaysay injineerkii baa laga sugayay hay-adda fow oo ilaa hadeertaanna wax noo yimaada ma hayno waxa ummadiina waxaa weeye baahidii ayagoo u qabay qalabkii u agyaala injineerka u xirxiraana uu meesha ka maqan yahay